أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد waxaan soo kusoo dhex jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuratu lmujaadila ka mid ah ama suuratu qad samica allahu yani yuu ka bilaabmayaa casharkeenna aayadda koowaad suuraddan suuratu lmujaadila waa suura madaniya qur-aankii bacda alhijra soo degay weeyaan awaa-isheeda hore ama horaanteeduna waxay ku bilaabmaysaa xugun jaahiliyadii si u jiri jiray islaamkiina markaa sidii uu u jiray laga bedelay sababka uu ku bedelmayna ay ahayd ama sababka ayaduhu ay kusoo degeen ows bnu saamit saxaabi la dhihi jiray cubaadat bnu saamit la dhashay ayaa xaaskiisii oo ay isku gaboobeen oo muddo dheer ay isla joogeen ayaa waxaa dhacday inuu anti calaya ka dahri ummi uu yidhi hooyaday oo kale hooyaday dhabarkeedoo kale iyaad iga tahay yacnii sida hooyaday inaan haween uga dhigto ay xaaraan iiga tahay oo kale ad adiga xaaraan iiga tahoo kale waay anti calaya ka dahri ummi ayuu ku yidhi jaahiliyaduna waxay arrintaa u yaqaaneen furiin inay tahay gabadhii marka haweeneydii nabigay u timid sala allahu calayhi wasalam arrintii bay u sheegtay markii ay nebiga u sheegtayna waxa uu ku yidhi xarumti calayhi waa ka xaaraam noqotay ninkaas sidii hore ee la yaqaanay unbuu iska ayuu ku socday nebiga sala allahu calayhi wasalam markaabay iyaduna waxay tiri ilaahay baan dhibkayga u sheeganayaa guri aan intaas dhex joogay oon intaas ilmo ku dhalay oo calooshaydii ay ku marnaatay xagga caruurta iyo yacnii inaan iskaga tago kelmadda aan iskaga tago rabbi unbaan dhibaatadeeda aan ka hoosgelayaa ilaahay baana marka murugteyda u sheeganayaa bay ku haysay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam de waxii aan loo soo dejinin ma sheegayo sidaa markay joogtay ayaa marka ilaahay waa maqlaa addoommada codadkooda iyo warkooda ilaahay subxaanahu watacaala suuraddan buu soo dejiyey dihaarkiina inuunan furiin ahayn ayaa suuradda aayadaheeda lagu tilmaamay ee uu yahay wax munkar ah oo aan wanaagsanayn oo haddii qofka ay ka dhacdana kafaaro la yacnii la saaray kafaarada unbuu iska bixinayaa haweentiina markaa waa qabayaa axkaamtaas bay marka suuraddu ku bilowday wax ka mida axkaamtaas oo koobanna lafteeda suuratu al-axsaab ayaan iyada lafteeda kusoo marnay dihaarka laakiin halkan ayaan u dib dhignay marka alla wuxuu leeyahay bismi illaahi araxmaani araxiim qad xaqiiqe ahe samica allaahu alla waa maqlay qowlalatii tii hadalkeeda tujaadilu doodeysay ka adiga kula doodeysay fii zawjihaa fii shani zawjihaa ninkeeda shanigiisana kugula doodeysay wa tashtakii cabanaysay oo sheeganaysay ilallaahi alle intii ka ahna u sheeganayso u cabanaysay dhibkeeda wallaahu allana yasmacu xaal uu maqlaayo taxaawurakumaa war isdhaafsigiina war isdhaafsigiinina xaal uu alla mid maqlayo uu ahaa ina allaha alle samiicun mid maqlid badan waaye basiirun oo arkid badan caa-isha radia allahu canha waxay tiri tabaaraka aladii wasica samcuhu laswaad ilaahay baa ceeb iyo nuqsaan ka hufan ama sareeyo allihii maqalkiisu uu u waasac noqday codadka oo dhan cod cod uga darsamaa ounan jirin ina almar-ata la tuxaawiru rasuula allahi sal l salam haweeneyda nebiga ayay war ay la sheekaysanaysay wa ana fii naaxiyati lbeyt anigana guriga dhinaciisa ayaan ku sugnaa asmacu bacda kalaamihimaa warkooda wax kamidaan maqlaayay kulli ma wada maqlaynin wayakfaa calaya bacduhu qaarkiina waa iga qarsoonaanayay id anzala allahu ilaahay sheekadiibuuba ka waramayo soo dejiyey markaa sida ilaahay maqalka wuxu maqlayaa feeri marka cod cod uga darsami maayo dadka markaas hadlayana de labadooda keliya maaha adduunka o dhan waa laga hadlaa hadalladaas marka mid mid ugama darsanamayo rabbi subxaanahu watacaala waana minka yacni samiicnimadiisa iyay ku tusaysaa dhammaystirnaanteeda ayb qad xaqiiqa ee samica allaahu alla wou maqlay qowla latii haweeneydii tii hadalkeedii tujaadiluka kula doodaysay adiga fii zawjihaa fii shani zawjihaa ninkeeda shanigiisa oo markuu dihaaray iyaduna ay rabto furiin inuunan noqonin awalna furiin loo aqoon jiray ee nebiguna uu leeyahy an wax ruqsaa kuuma haayo wax aan kuu hayaa ma leh iyadiina ay leedahay may rasuul allow dhibkaas iyo dhibkaas iyo dhibkaasa ay haysto saacaddan iyo waqtigan miyaan ka dhexbaxayaa marka gurigii ilaahay unbaa faraj ii furi doono farajkii marka waa u furmay taa marka ilaahay wuxuu ka bilaabay marka alla waa dhageystay oo waa maqlay midii adiga kula doodaysay fii shani zawjiha wa tashtakii sheeganaysay ilallaahi alla u sheeganaysay dhibkeeda rabbi uga cabanaysay wallaahu allana yasmacu ou maqlayo taxaawurakumaa war isdhaafsigiina uu maqlayay in allaha alle samiicun mid maqlid badan waayo basiirun aada u arkid badan qur-aanka marka inuu tartiib tartiib usoo kala dego oo dhacdooyinka uu lasoo dego faa-iidada ku jirta way dadkiiba inay marka dhibaata ku dhacdo kor un inay farajka ka sugaan haweentan markii dhibaatadan ku dhacday waxay rajeynaysaa oo yididiilsanaysaa in qur-aan ama waxyi uu soo degi doono arrinteeda lagu xallin doono dadkaas marka qur-aanku inuu faraj u yahay bay aaminsanaayeen noloshooda iyo waxa ay soo maraayeenba wax ka xalinayay wixii lasoo gudboonaado marka xaqiiq waxaa ah inay qur-aanka si dhab ah ula noolaanayaan markaasna ayb waayo hadduu qur-aanku baahidaada mar walba uu ka jawaabayo waad la noolaaneen innaga lafteenna qur-aanku maaha in baahideenna uusan ka jawaabaynine waa ka jawaabayaa qur-aankan axkaamta ku taallaa baahideennana loogaga jawaabay qofku markuu aada u fakero oo u dhuuxo xikamka iyo asraarta sharcigana uu fahmo qur-aankii marka wuu la noolaanayaa markaas aladiina yudaahiruuna minkum min nisaa'ihim maa hunna ummahaatihim marka dihaarku wuxuu ku imaan jiray ninku inuu yidhaahdo suuratu dihaar waxay tahay anti calaya ka dahri ummii ninka ayaa hooyadii xaaskiisa wuxuu ku dhahayaa adiga korkayga waxaad ku tahay hooyaday dhabarkeeda oo kale ow anti minii ow macii ow cindii ka dahri ummii adiga aniga xaggayga la joogayga agtayda aada joogtid waxaad ka tahay dhabarkii hooyaday oo kale sidoo kale waxaa la mid a hadduu yidhaha anti calaya ka batni ummii hooyaday caloosheedaoo kale iga tahay ow ka ra-si ummii madaxii hooyadayaad iga tahay ow kabidi ummii hooyaday beerkeedaad iga tahay iyo wixii la midan ayb ama inuu yidhaha badnuki ow ra-suki ow yaduki calaya ka dahri ummii iyadiiu marna hooyadii wax ku shabaha marna iyadiibuu yuu shabaha wuxuu leeyahay calooshaada ama madaxaaga hooyaday caloosheedaoo kale ama madaxeeda ayb cudwi uun marka xubnahan yacnii ku sheego u ekaysiiyo hooyadii hooyadeed oo yani hooyadiis uu ku shabaho xubin iyada teeda ah ama dhabar ama calool ama waxay doontaba ha ahaatee dihaarku waa kusoo xasilaya waana sida jumhuurku ay qabaan abuu xaniifa isaga waxaa laga wariyaa hadduu calool ku shabaho ama farji ama bowdada uu ku shabaho waa dihaar xubin kale hadduu ku shabahana wax dihaara ma ahan buu leeyahay ayb haddii uu yiraahdo qof kale oo aan hooyadii ahayn hadduu ku shabaho ka waran oo maxaarimtiisa ka mid ah waa la mid iyadana anti calaya ka ukhtii walaashay ila dhalatoo kale aada la mid tahay aada iga tahay haddii uu yiraahdo waa dihaar isaga laftiisa ayb cid marka isaga maxram u ah oo qaraabanimo maxram ugu ah oo uunan guurso karin haddii uu ku shabaho haweentiisu dihaarkii waa xasilay suuradiisu marka sidaas wa ayb ama ayeey ama walaal waxay doon ama habaryar ama eedo waxay doonaan ha ahaadaan ayb dihaarku waxaa kaloo kasoo fulaa ninka naag dihaar kama soo fulayo iyadu hadday tiraahdo anti calaya kadahri abi aabbahay baad iga tahay hadday naagtu ninka ku tiraahdo wax dihaar ah meeshaa ma jiro laga soo qaadi maayo ee waxa uu dihaarku kaga guntanmayaa waxay tahay waa ninka unbis dhinaciisa ayuu ka guntanmaa haweenta uu ku dhacayana waa inay noqoto haween ninku uu qabo oo cismadiisa ku jirto qaba marka aan leeyahay waxaan u jeedaa mid uu qabo oo hadda yacnii aan uunan furin iyo midii uu furay laakiin uu soo cesho karo oo ciddada ku dhex jirto haweentii uu hal dalqad ku furay ciddana ku dhex jirto haweentaasi weli waa zawjo waa haween waa la furi karaa wax kalaa haleeli karo haddii uu dhinto ciddadii iyadoo iyadoo lagu jiro way dhexlaysaa mar hadday xaas ay tahay middaas aada furtay oo dalaaqeedu uunan kaa dhammaanin ood soo ceshan kartid ciddada dhexdeeda haddaad ku tiraa anti calaya ka dahri ummi waa dihaartay haddaad soo ceshato raajactuki aad tiraahdid adoon kafaaro gudanin ma u tegi kartid marka laanna iyadu weli waa fi zawjanimo ayay ku joogtaa ayb haddii uu ninku yiraahdo anti calaya ka ummi wax xubina ma sheegin hooyaday oo kalaa tahay buu yidhi adiga ow ka ruuxi ummi hooyaday ruuxdeeda oo kalaa tahay ayuu yidhi wuxuuna u jeedaa marka icizaaz iyo karaamo iyo sharaf buu ka wadaa dihaar ma noqonayo markaas dafiiri marka hadduunan wax xubina sheegin ee uu yidhaahdo anti ka ummi aduu hooyaday booskeedaad iga joogtaa anti calaya ka ummi aduu hooyaday kale booskeeda yaad iga joogtaa isagu marka hadduu yidhaahdo dihaar u fasirana de dihaar bay noqonaysaa haddii uunan u fasirin uu yidhaahdo anigu iczaaz iyo karaameyn iyo baan u jeedaa maahane karaamaad iga mudan tahayaan ka wadaa sida hooyaday karaama iga mudan tahay wax dihaara looga soo qaadi maayo marka kinaaye inuu yahay sariix uunan ahayn ayaa muuqanaysa marka midaasi ayb aladiina kuwa yudaahiruuna dihaarayaan minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin carab haddaad tihiin min nisaa'ihim haweenkooda dihaarayo maa hunna ma ahaanin iyagu kuwa xaasaska ah oo ay hooyooyinka ku shabahayaan ummahaatihim hooyooyinkoodii ma ahaanin in ummahaatuhum hooyooyinkoodii ma ahan ila laa-ii kuwii ma ahane waladnahum iyaga dhalay ma ahani wax kale ma aha hooyo waa tii un ku dhashay waay naagtaadii hooyo noqon maysa wainahum iyagu layaquuluuna waxay odhanayaan munkaran shay la inkiro ayay odhanayaan ay qowlan qowl qowlka oo munkaran la inkiro min alqowli ah wainahum iyagu layaquuluuna waxay odhanayaan munkaran wax la inkiro kaas oo min alqowli qowlka ah wazuuran iyo been abuurad ayay odhanayaan waina allaha alle lacafuwun alla cafiyo waaye addoommadiisa hafuurun oo dembi dhaafid badan waay ayb halkan ugu horeysa intaan axkaamtii dihaarka la gelinba dihaar inuu dembi yahay munkar uu yahay yaa rabbi noo tilmaamaya waayo muxuu ku dhisan yahay aasaaskiisa waaba been sababta oo markaad leedahay hooyaday beerkeedaad iga tahay hooyaday caloosheeda maba kaa noqon karta hooyadaa adu waa tii ku dhashay ee maahan haweentani hooyadaa marnaba ma noqon karto aladiina kuwa yudaahiruuna dihaarayaan yadaaharuuna waa la akriyey yudaahiruunana waa la akriyey yadaaharuunana waa la akriyey waana isku macno aladiina kuwa yudaahiruuna dihaarayaan dihaarkiina waa soo sheegnay anti calaya ka dahri ummii inuu yidhaahdo minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin min nisaa'ihim haweenkooda kuwa dihaarayo maa hunna ma ahaanin iyagu haweenkiina aada qabtaan ummahaatihim hooyooyinkoodii ma ahaanin haweenkiinii hooyooyinkiin ma aha saasay ka dhigan tahay marka maada waa xijaaziya weeyaan isim ayay qaadanaysaa fii maxali rafcin khabarkeeduna wuxuu noqonayaa mansuub marka hunna damiirulfasli damiirka munfasilka fii maxali rafcin ismu maa waaye ummahaatihimna waxaa weeyaan waa khabarkii maada marka waa xijaaziya haddii la yidhaha maa huna ummahaatuhum haddii la yidhaahdana tamiimiyo waaye oo iyadu markaasi de maadaasi ma camal fasho sidii kaana iyo uma camal falayso alxuruuf almushabaha bileysa iyaa lagu daraa maadan maada xijaaziyada maa hunna ma ahaanin iyaga haweenkaa ummahaatihim hooyooyinkood ma ahaanin in ummahaatuhum maa ummahaatuhum hooyooyinkood ma ahan ila laa-i kuwii ma ahane kuwa oo waladnahum iyaga dhalay ila laa-i kuwii ma ahane waladnahum iyaga dhalay ma ahane kuwii dhalay unbaa u ah macnaha hooyooyin wa inahum iyaguna layaquuluuna waxay ku qowlayaan oy odhanayaan munkaran hadal la inkiro oo sharciga iyo caqligaba lagu inkiro oo min alqowli warka ah wazuuran iyo been abuurad bay ku qowlayaan wa ina allaha alle la cafuwun mid dembi yani cafiyo waayo dembiga cafiyo cuquubada cafiyo gafuurun oo dembi dhaafid badan xukunkii marka dihaarku ou lahaa waa kan marka waaladiina kuwa yudaahiruuna dihaarayaan min nisaa'ihim haweenkooda kuwa dihaaro huma markaa dabadeed yacuuduuna noqonayaan limaa kii u noqonaya ama camaa kii xaggiisa ka noqonaya qaaluu ay yidhaahdeen fa taxriiru raqabatin facalayhim iyaga korkooda waxaa ah taxriiru raqabatin luqun xoreynteed min qabli an yatamaassaa intay istaabteen ka hor yani intaynan istaabanin ka hor dalikum kiinaasaa tuucaduuna la idinku waaninayaa bihi maagaba shaygaabaa la idinku waaninayaa wallaahu alleh khabiirun midkii hoos u og waayo baatin og bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan qofku haddii uu marka haweentiisa yihaa anti alay anti calaya ka dahri ummii ama af soomaaliba uu ku yidhaahdo hooyaday duudkeedoo kalea iga tahay hooyaday farjigeedoo kalead iga tahay haddii uu yidhaahdo waxa ku waajibayo yay aayaddan tilmaameen waaladiina kuwa yudaahiruuna dihaarayaan min nisaa'ihim haweenkooda ay iyagu qabaan min nisaa'ihim markii la yidhahdo kuwa ajnabigaa dihaar kuma dhici karo naagtu marka waa inaad qabtaa ama ay cismadaadaba ku jirtaa ama aa furtay laakiin dalaaq rajci ciddadiis ay tirinayso huma markaa dabadeed yacuuduuna noqonayeen limaa qaaluu camaa qaaluu waxay yidhaahdeen ka laabanayay wixii ay yidhaahdeen waa maxay anti calaya ka dahri ummii markuu yidhi yacni waa iga xaaraanaad tahay waay isticmaalka uu aadayo marka uu haysanayana yani xaaraan iska xaaraantinimeyntiisa uma khilaafsana marka uma yacuuduuna limaa qaaluu camaa qaaluu waxay yidhaahdeen waa kasoo laabteen marka oo ninku markuu yidhaha haweentii hooyaday oo kale ad iga tahay haddana uu u laabto ninkaasi warkiisii hore waa kasoo laabtay oo waa buriyey waayo macnuhu meeshaas marka alcawd noqoshada ayay waxay ku waajibaysaa kafaarada soo socoto kuwa waxaa la yihi facalayhim taxriiru raqabatin dushooda waxaa ah luqun xoreynteed maa huwa alcawd marka waxaa u baahan in la fahmo uma yacuuduuna ninkii waa noqday goormaa la dhihi karaa ahlucilmiga meeshaa marka waa isku khilaafeen ahlu daahirka qoladan iyaga marka yacnii daahiriyada ibnu xasmi iyo keyrkii iyo ragga la midka iyaga iyo abulcaaliyana laga wariyey waxay ku tageen uma yacuuduuna limaa qaaluu inay warkii dib ugu laabtaan anti calaya ka dahri ummii buu yidhi hadduu mar labaad ku celiyo kafaaraa ku waajibayso cawdkii marka waxay u celiyeen noqoshadii ereygay u celiyeen yacnii waxay yidhaahdeen marka koowaad waxba kuma laasimayo hadduu mar labaad yiraa anti calaya ka dahri ummii oo u laabto fa taxriiru raqabati waana qowl marka aada daciif u ah kaas oo aada uu dacfi ugu jira ayb waayo in la yidhaahdo ku celi mar labaad ku celinteeda maxaa laga faa-iidayaa waxaaba lasoo tilmaamay wainahum layaquuluuna munkaran min alqowli wazuuran waaba war xun beh warkii dembi baa laga soo tilmaamay in lagu celiyo shaarica wuxuu u raboonayaa maba jiraysaba ayb ma midda kale waxa ay qolo kale ay ku tageen cawdku waxay yidhaahdeen almuraadu min alcawdi huwa alcawdu ilaa maa kanuu calayhi fi ljaahiliyati min nafsi dihaar ayb soo noqoshada waxaa laga wadaa bay dhaheen wixii jaahiliyada ay ku taagnaayeen inay u laabtaan oo dihaarkan ah yani macnuhu waxay tahay hadaad mar dambe dihaar u laabataan oo jaahiliyadii maadaama wuxuu ahaa daahiri dihaarkii jaahiliyada haddaad dib ugu laabataan kafaaradana idinku laazimaysa wa qaala qowmun qolo waxay yidhaahdeen alcawdu huwa alwad-u weeyaan huma yacuuduuna dabadeed u laabanayaan u laabanayaan waa maxay haweentii bay u tegayaan waa jimaacayaan hadday marka jimaacayaan kafaara laga rabaa marka sidaas marka iyadana xasanulbasri iyo qataade iyo taawuus iyo zuhri ayaa yidhi laa kafaarata calayhi maa lam yada-haa haddii uuna intuunan wadinin wax kafaaraa lagama rabo uunan u galmoonin yacnii cawdkii marka galma ayay ka macneeyeen meeshaas wa qaala qowmun qowm ahlucilmiga ka midana waxay ku tageen huwa alcasmu cala alwadi inuu haweentii go-aan ku gaaraba inuu u tago mar hadduu go-aankaas gaaro naag uu yidhi anti calaya ka dahri ummii haddana uu go-aan ku gaaro inuu wax ka raadiyo u galmoodo kafaaradii waa laazime waana qowlka maalik iyo asxaabu ra'yi alimaamu shaafici iyo in badan culimo badan waxay ku tageen ilaa ana alcawda hunaa an yumsikahaa caqiiba adihaari zamanan yumkinuhu an yufaariqahaa falam yafcal ninku markuu naagta yidhaaha anti calaya ka dahri ummii oo uu iska aamuso waqti uu furi karana uu kasoo wareegto ninkaa kafaaradii waaba ku waajibtayba uma yacuuduuna limaa qaaluu cawdku waxaa weeyaan naagnimadaadii inay u joogto ee waxaana la yidhi dihaarku isagu maahan furiin ma ahana la yidhi haddaad tidhi marka hooyaday oo kale aad iga tahay oo aad ku darto waana ku furay aad tiraa waxba lagaama rabo marka lianna ma aadan haysanin ma ceshanin laakiin haddaad tira anti calaya ka dahri ummi welina naagnimadii baaqi inay kugu sii ahaato oodan furin oo zaman uu kasoo wareego aada furi karto oodan furiin ku dhawaaqin marka waxaa waajibaya marka haddii uu markaa hore ka furana wax ku waajibi maayaan haddii uunan furin ee uu zaman joogana ninkaasi waa u laabtay haweentii ayaa la leeyahay ayb meeshaa marka cawdku tafaasiirtaas baa ku jirto saasaana marka yacni waladiina kuwa yudaahiruuna dihaaraya min nisaa'ihim haweenkooda uma markaa dabadeed yacuuduuna noqonayaan limaa kii u noqonaya qaaluu ay yidhaahdeen ama limaa ay cammaa kii xaggiisay ka noqonayaan qaaluu ay dhaheen siday uga noqonayaanna waa iska haysanayaan naagti oo ma furayaanba markay yidhaahdaan hadalkan kadib mama furayaan hore kama furayaan way iska haysanayaan ninkaa kafaaraa ku waajibta marka fa calayhim kuwaa korkooda waxaa ah taxriiru raqabatin luqun xoreynteed addoon addoonkaa la xoreynayana wuxuu noqonayaa addoon mu'min ah raqaba mu'mina iyadoo marka idlaaqa halkan ku jiro waxaa lagu qeydayaa qeydka ku jiro kafaarat lqatli kafaarat lqatli oo suurat nisa markaan soo marayna fa taxriiru raqabatin mu'minatin ay ahayd maadaama marka xukunku isku mid yahay sababka uu kala duwan yahay xukunkii marka waxaa weeyaan waa meeshan wixii ku idlaaqan halkaas waa lagu qeydi karaa fa calayhim korkooda taxriiru raqabatin baa ahaatee luqun xoreynteed luqunta addoonka waa inuu mu'min ahaado min qabli an yatamaasaa intaynan istaabanin ka hor intaynan isjimaacin ama isu tegin ka hor ayb horta kafaaradauu gudayaa marku dhammeeyo kabacdi unbau u tegi karaa haweentii haddii uu marka sidan yeelin ee uu haweentii isagoo kafaaradii gudayo haweentii u tago maxay noqonaysaa ee ninkaasi waag ama isagoon weli kafaaradii bilaabin bau jimaacay waa isticmaalay waa ka towbad keenayaa dembi buu ku dhacay laakiin kafaaradii sidii unbuu u wadanayaa hadduu hore u waday haddii uunan bilaabinna waa inuu bilaabaa mar dambena uunan u tegin jimaacaani wax kafaaro ah isaga ma keenayo dambe ayb laakiin haddii uu soon ku kafaaro gudanayaa farqi yar imaanayaa waayo marka kafaaro gudkiisu ou laba bilood oo isku xigtoo soon ou noqdo haweentii hadduu maalin jimaaco uu u tago ee maalintaa soonkeeda hallaabayo hadduu maalintaa soonkeeda hallaabana tataabuci inay maalmuhu israacraacaan ayaa la weynayaa waa inuu dib usoo bilaabo markaas ka bacdi haddii laakiin uu xilli habeena u tago xilli habeena lama soomana xilli habeena hadduu u tago nahyibuu ku dhacay ilaahay buu u towbad keenayaa laakiin wax ka hallaabaya male waa sii wadayaa uun kafaaradiisa ile habeenkii soon kuma jabo jimaac la sameeye ayb meeshaa marka aada u feeri dalikum kiina marka dalikum kiina ayaa tuucaduuna la idinku waaninayaa bihi isaga wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan khabiirun midkii hoos u og waayo alla subxaanahu watacaala faman lam yajid qofkii aan helaynin aan helin raqabadii iyo addoonkii aan helaynin fa siyaamu shahrayni facalayhi korkiisa siyaamu shahrayni laba bilood soonkooda ahaaday mutataabicayni kuwaasoo israacraaco oo israacraacayo min qabli an yatamaassaa intaynan istaabanin oo ynan isjimaacin ka hor kafaaradii marka waa muratab takhyiir ma aha marka hore addoon bau xoreynaa hadduu waayo addoonkii laba bil oo isku xigto ayuu soomayaa min qabli an yatamaasaa intaynan istaabanin ka hor ayuu soo dhammaynayaa labada bil oo isku xigtaa soonkooda tataabucu marka waa shardi haddii isagoo soo wado ou ama yacni safar galo ama uu hal maalin gooyo ama ay wax ku dhacaan marka ninkaasi ama ciidba ay kasoo gasho maalin ciida kasoo gashay waxaas oo dhan ma laga yeelayo dibbuu haddana usoo bilaabaya waayo isaga laba bil oo isku xigta markuu soomayo waa qiyaasi karaa in ciid soo gelaysa iyo in kale wuu kusii xisaabtami karaa waa inuu ka leexiyaa markaa oo uu doortaa qaab yacni maanic sharcigana uunan ugu dhacaynin isaga damaanicaan sharciga oo ciidda waa laga leexo karaa laakiin isaga awalba ninku nin xaydkuma dhaco xaydka oo kale maanic sharcigon laga leexo karin waay laakiin ciidda lama soomi karo waa laga leexan karaa laakiin marka biimkaanihi inuu ciidda ka durjiyo uu ka wareejiyo oo ama uu maalmaha ou dee maalmo hore uu haystana uu ciiddiiba gaarin haddii kalena inuu dib u dhigto oo ciidda markay baxdo kabacdi inuu iska iska bilaabo soonkii labada bil isku xigtay soonkeeda ayb min qabli an yatamaasaa intaynan istaabanin hadday istaabtaan marka fii leyli maalmaha maalmaha uu soomayo habeenadeeda hadduu taabto uu ku dhaco waa inuu towbad keenaya waxba ka go-i maayaan ayb maalin hadduu taabto laakiin de maalintiiaba soonkeeda buraya hadduu burana waa u dhammaatay tataabuci iyo wixii baa la weynayaa hadda kow soo bilow waayo marka marka faman lam yajid faman lam yastaic qofki faman qofkii lam yastadic aan awoodin oo inuu laba bilood isku xigto soomo waa yeelnimo cudur dartiis waxyaabahaas waxaa kaley ku daraan aimada qaarkood ee jimaacii baunanba kaba ahaan karinba laba bil isku xigto jimaac kama ahaan karo si kastuu yeelo ma iska jooji karo cudurdaar way ka dhigaan fuqahada qaarkood walidaalika qisada lafteeda ninkan baaba wuxuu yidhi maba dihaa waxaan u dihaarayba waxay ahayd soon ayaa soo galay si aanan ugu hawoonin oonan ugu tegin darteed ayaanba anti calaya ka dahri ummii u idhi adoo sooman armaad ku dhacdaa baan ka cabsaday buui ee hadda miyaan laba bil isku xigta soomi karaa hal bil baanba adkaysa waayuu leeyahay qaar marka cudurdaaray ka dhigaanoo marka waxay leeyihin qofkaasi qof aan awoodaynin baa laga cabiraa ayb qaarna maya waa diidayaan taas faman lam yastaic faman qofkii lam yastadic aan karin oon awoodin fa icaamu facalayhi korkiisa icaamu sitiina lixdan quudintood baa ahaatay miskiinan min miskiinin oo masaakiin ah lixdan miskiin oo kala duwan waa hal miskiin lixdan maalmood lama sii karo waxaan mar haddii la yidhi fa icaamu si cadadkii inta la sheegay miskiina lagu tamyiiziyey waa lixdan miskiin oo kala gaar ah lixdan miskiin abuu xaniifa qabo hal in looga dhigi karo maalin walba waxay lixdan ka qaada lahaayeen waa la siin karaa buu leeyahay laakiin jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin masaakiinta tiro ayaa la rabaa lixdan waa inay gaaraan kiiba marka mud ayuu siinayaa koombo badar abuu siinayaa marka dalika litu'minuu biاllahi warasuulihi meeshan marka faman lam yastatic faicaamu sitiina miskiina bis min qabli an yatamaasaa lama dhihin hadda meeshaas imaamu maalik marka wuxuu ka qaatay hadduu icaam iyo quudin haddii uu ku kafaaro gudanayo haweentii intuu u tago ayuu ka bacdi iska bixin karaa kafaaradaa sadaqada imaamu maaligaa ka qaatay waayo wuxuu yihi min qabli an yatamaasaa halkan lama dhihin labadii hore laakiin mid kastaa min qabli an yatamaasaa baa lasoo yiri culimada kalena waxay uga qiyaas qaadanayaan labada kale waana qiyaas saxiixa in looga qiyaasto waxaana wanaagsan marnaba inuunan haweenta u dhowaanin ilaa uu ka kafaaro guto dalika litu'minuu biاllahi warasuulih dalika kaagaas albayaanu caddaynta ah wاtakfiifu fududaynta wاtacliimu waxbaridda oo rabbi waxna barayo sharaca lakum rabbukum rabbigiin baa idiin jideeyey maxaa laydinkugu jideeyeyna litu'minuu billaahi inaad alla rumaysaan warasuulihi rasuulkiisa si aa u rumaysaan ayuu alla idinkugu jideeyey wa tilka taadaasi xuduudullaahi waa ilaahay xuduudiisa walilkaafiriina gaaladiina waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo sababtoo ah xuduuddii ilaahay bay ka tageen iyaga aayadihii marka dihaarka halkaas uga baxay axkaamaha ugu muhiimsanna kuwayaalkaas aan sheegnay waayo siiqada uu ku imaanayo waan ka hadalnay xukunka uu yeela yani cidda uu ku dhacayo waa haween markaas la qabo ama mid la furay ee ciddadii dalaaq rajciya ku jirto ayuu ku dhacaa kafaaro ayaa ka laasimayso kafaaradiisu marka waxay dhacaysaa waa muratab addoon baa la xoreynaya haddaan la heli karin laba bil baa la soomaya isku xigta haddii aan la heli karinna waxaa la bixinayaa lixdan miskiin ayaa la quudinaa inahaas u qeybsama ayb inta uunan u galmoonin ama uunan u tegin ayayna dhacaysaa kafaaradu waxaa kaloo iyadana mas'alo kale lafteeda ah oon kasoo hadalnay haweenta marka sidan la yiraahdo anti calaya ka dahri ummii oo markaa yacni kafaarooyinkan qofkeeda ay ku waajibtay in dalaaq uunan ka dhicin qofkaas wax dalaaqa kama dhicin waayo dihaarku asagu dalaaq ma aha ninku hadduu naagtiisa sidaa ku yiraa uu kafaaro guto dib ay isula joogaan oo galmadeedii iyo wax walbaa ay u bannaanaato ninka hadduunan hadda ka hor naagtaa furin saddexdiisii waa u nadiif haddii uu awal furayna intii uu ku qabay ayay weli ugu joogtaa waayo dihaarku furid furid maba ahanba isaga marka furimadan saddexda dalqooyinka ma nuqsaamiyo dihaarku taana marka waxay u baahan tahay iyadan in la ogaado waxaa kaloon sheegnay alcawd kafaaradii waxaa lagu xiray ninku inuu naagta u laabto waa u laabtay goorma ama hadalkiisi uu ka laabto waa u laabtay goormaa la dhihi karaa markuu intuu dihaar sameeyo muddo uu iska joogo isagoo furi karo uunan furin macnaheedu ninkaa naagtaasi waa u laabtay oo waa haystaa hadaaya markuu yidhi anti calaya ka dahri ummi haddana guri ay la joogto warkiisii horeu beeniyey warkiisii hore ayuu ka noqday ka noqoshadayna marka kafaaradu ku waajibtaa kafaaraduna waa taas haddii marka laakiin uu u raaciyo waana ku furay oo u raaciyo ninkaasi naagtaasi yani xaggeeda looga yeelan maayo kafaaratu dihaar markaa lagu yeelan maayo ayb waxyaabahaasa ugu muhiimsan marka in laga ogaado ina aladiina yuxaaduuna allaha warasuulahu kubituu kamaa kubita aladiina min qablihim ina aladiina kuwa yuxaaduuna khilaafayo allaha alla kuwa khilaafayo oo la dhinactamayo warasuulahu rasuulkiisa khilaafayo kubituu waa la dulleeyey kuwaasi waa la ciilay kamaa sidii kubita loo ciilay oo loo dulleeyey aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey waqad xaqiiqe ah anzalnaa waxaanu soo dejinnay aayaatin aayado aayaadka oo bayinaatin cadcad walilkaafiriina gaaladiina waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabka oo muhiinun wax ihaaneynayo markuu rabbi axkaam iyo kasoo hadlay axkaam uu isagu jideeyey cuquubaad ama kafaaraad dad la dul saaray markuu kasoo hadlay ayaa halkan rabbi subxaanahu watacaala wuxuu ka hadlayaa dadka ilaahay ku khilaafa xukunkiisa oo waxa uu farad yeelay xuduudda ilaahay ou yacni dadka u xadeeyey oo inay ku mucaamalaan oo ugu talagalay dadka alle iyo rasuul ku khilaafo oo xuduud kale iyo seero kala samaysto ma-aalkooda iyo meeshay ku dambeynayaan ina aladiina kuwa yuxaaduuna allaha alla khilaafayaan ibnu jariir itabari wuxuu yidhi ey yukhaalifuuna allaha kuwa alla khilaafayo fii xuduudihi xuduudiisay ku khilaafayaan wa faraa-idihi waxyaabaha uu farad yeelay ku khilaafayaan fayajcaluuna waxay yeelanayaan oy samaysanayaan xuduudan xuduud ayay samaysanayaan gayra xuduudihi ilaahay xuduudiisa aan ahayn wadalika kaagaas huwa almuxaadatu lilahi warasuuli huwa almuxaadatu lilahi walirasuulihi intaas weeyaan buu leeyahay in ilaahay iyo rasuulkiisa lagu feer ordo oo la khilaafo oo yacni mukhaalafo loo nasbiyo loo taago dadkan marka ka shaqeeya qawaaniinta jaan ka shaqeeyo oo xuquuq ilaahay kala ratibay ou kala caddeeyey intay yidhaahdaan xagga naga dhiga xuquuq kalaan samaynay tanaana dadka lagu wadayaa xuquuqdaas ilaahay sheegay qofkii soo qaadana waa xarig ama markaa yacnii waa qaanuunkii waddankuu khilaafay meelo badanay ka jirtaa ogow nacam qaanuunka waddanka waa saan qofkii khilaafana waa la ciqaab cuquubow muta mudanayaa qaanuunkii wadankuna waa qaanuun khilaafsan xuduuddii ilaahay subxaanahu watacaala kuwaas miyaynan ahayn sidaas yeelay xuduuddii ilaahay khilaafay qofkii aad maagana xarig la daba taagan iyo dhibaatayn la daba joogo kuwaasi miyaynan yacnii imaamkan cidda uu ka hadlaya miyaynan ahayn oo ilaahay intay xuduuddiisii faraa-ishiisii khilaafeen xuduud samaystay haddana markaa yacnii la dhinactan iyo mukhaalafo allay rasuul la khilaafaba taas weeyaan ina aladiina ku marka waa in qofku aada isaga ilaaliya waxyaabaha sidaas oo kalea xuduudda ilaahay dadka u dhigo faraa-isha ilaahay dadka ku farad yeelo xoolaha siduu dadka ilaahay ugu qaybiyo ila ilaahay isagaa dadkan abuuray xoolahana isagaa iskale xikmadda iyo cilmigana isagay ku dhan yihiin sida uu ilaahay u yeelay udaa haddaad ka weecato oo aada wax kale inay maslaxad yihiin u aragto oo aada dadkii ku hogaamiso dabadeedna aada ku dirqisood ku qasabto waxay noqonaysaa qofkaasi in xuduuddii ilaahay xuduud kale uu ku beddeshay waana meel aada looga buko oo dadka muslimiintu ay ka bukaan waay cudurkaasna marka wuxuu sabab noogu noqdayba waxyaabahan hadda dhibkana haysto dhankaasaa sabab waayo xadiidkii ibnu maajah ku jiray nabiga sal l slam wuxuu leeyahay shan waxyaabooduu sheegay waxaa ku jirtay wamaa lam taxkum a'imatuhum bikitaabillaahi dadka madaxdoodu haddaynan ilaahay kitaabkiisa wax ku xukumin hadday wax ku xukumaan sidii la rabay haddaynan wax ku xukumin ilaa waxaa ku dhacaysa buu yidhi jacala allaahu ba'sahum baynahum dadkaa ilaahay iyagoo qoryaha isugu dhiibaa marka baaskooda dhexdoodu ka yeelaa alla subxaanahu watacaala oo wax walba marka kanna ka rid kanna ka rid dagaal iyo qalaaqil iyo rafaad iyo inaan meel laysku raacin unbaa la arkayaa mar walba waa wixii nebigu asaadiqu lmasduuq uu sheegay w sala allahu calayhi wasalam aasaas marka waxaa u ah faraa-isha alle iyo xuduudda alle inaan lasideeda loo daynine markaa yacni la gacmogacmeeyo haddii marka la gacmogacmeeyo oo la khilaafo waxaa imaanaya dadkii in laysku diro waa dhici kartaa soddon afartan sano in layska noolaado oo bilxadiidi wannaar lagu noolaado oo mid xoog badan iska yimaado laakiin de wax uun laga nasanaya ma aha shay lagu nasto marna imaan maayo waqtigaa lafteedaaba dhib lagu jiraa waayo dad uun bilxadiidi wannaar uun lagu wado waa dad dhib ku jira wey marka dadka madaxda iyo dadkan shacabka labadoodaba marka waxaa laga rabaa inay ilaahay subxaanahu watacaala xuduuddiisa ilaaliyaan aynana ku xadgudbin ina aladiina kuwa yuxaaduuna allaha alla layani ilaahay khilaafayo warasuulahu rasuulkiisa khilaafayo oo xuduudooda ku xuduuddiisa xuduudda ku khilaafayo iyo faraa-isha alleh kubituu waa la dulleeyey kuwaasi kamaa sidii kubita aladiina kuwii loo dulleeyey min qablihim iyaga ka horreeyey waqad anzalnaa waqad xaqiiqe ah anzalnaa waxaan u dejinay aayaatin aayado aayaadka oo bayinaatin cadcad walilkaafiriina gaaladana cadaabun baa u sugnaaday cadaabka oo muhiinun ihaaneynayo yowma maalin buu u sugnaaday cadaab ihaaneeya gaalada ama udkur xus yowma maalin xus yabcahuhum llahu alla uu soo bixinayo jamiican xaal ay yihiin dhammaantood fayunabiu waa u waramayaa alla hum iyagiibuu u waramayaa bimaa kiibuu ugu waramayaa camiluu ay sameeyeen axsaahu llahu alla waa koobay wanasuu way iloobeen iyagii hu shaygii way iloobeeyeen wixii ay sameeyeen wallaahu alleh shahiidun mid xaa yacnii og waayo calaa kulli shayin shay dhammaantii korkiisa mid aad u og waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo xaadir ahoo aan ka maqnayn waxba aan ka maqnayn udkur xus yowma maalin yabcahuhum llahu alla uu soo bixinayo jamiican dhammaantood xaalay yihiin fa yunabi'uhum waa u waramayaa bimaa kiibuu ugu waramayaa camiluu ay shaqeeyeen wixii ay camal sameeyeen buu ugu waramayaa ay u sheegayaa axsaahu llahu alla waa koobay malaa-ig buu u diray way qoreen waa la hor keenayaa marka kiiskii wanasuu way iloobeen iyagana hu camalkii iyo wixii ay sameeyeen waa iska hilmaameen iyaguna marka intaynan kugu dhicin intaan xumaan samaynaan ilownaa xumaan fara badana intaan samayna ayaan ilownaa mar walba muraaqabada alle ilaahay inuuna dul taagan yahay oo nagula dul taagan yahay yacni waxba inaynan ka qarsoonaanaynin kor ayuu allah subxaanahu watacaala isagoo marka rabbi kor jiro ayaa haddana wax walba oo aan samaynayno waxaa weeyaan waa waan arkayaa taas marka inaan ku xisaabtanno aragtida alleh oo markaa muraaqabo aan ilaahay ku caabudno subxaanahu watacaala wallaahu alla calaa kulli shayin shay dhammaantii korkiisa shahiidun midkii goobjoog u ah waayoon ka maqnayno wax walba og alam tara ana allaha yaclamu maa fi samaawaati wamaa fi lard alam tara miyaadan arkin ana allaha alle yaclamu inuu og yahay maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fi lardi dhulka korkiisa ahaaday maa yakuunu ma ahaanayo min najwaa halaathatin saddex faqood ma ahaanayo ilaa huwa ilaa huwa xaal uu yahay isagu raabicuhum kooda afaraad inuu yahay ma ahani walaa khamsatin shan faqood ma ahaanayo ilaa huwa isagu xaal uu yahay unbuu ahaanayaa saadisuhum kan lixeeyo walaa adnaa wax ka yar min dalika kaagaa lasoo sheegay tirada walaa akhara iyo wax ka badan faqood ma ahaado ilaa huwa isagu alle macahum la jirkoodu ahaadaa aynamaa meel kastoo kaanuu ay ahaadaan huma markaa dabadeed yunabi-u alla waa u waramayaa hum iyagii bimaa camiluu waxay sameeyeen buu ugu waramayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha in allaha alle bikulli shayin shay dhammaantii caliimun kii ku ogaal badan wa aayadanna marka waa aayatlmuraaqaba waxaana la tusayaa meelna inaan rabbi aanan uga faka karin haddaan hoos wax u sheegno iyo haddaan kor wax u dhahnaba rabbi inuuna maqlaayo alam tara miyaadan arkin miyaadan ogaanin ana allaha alla yaclamu inuu ogyahay maa fi samaawaati samaawaat dhexdooda waxa ah iyo wamaa fi lardi ardada dhexdeeda waxa ah inuu rabbi ogyahay miyaadan arkin maa yakuunu kaanadu waa taamo waay marka maa yakuunu ay maa yaqacu ma dhacayo waay min najwaa halaahatin ay najwaa halaahatin saddex faqood saddex inay koodaan oy showraan oy faqaan ma dhacdo ilaa huwa ilaa haddii ay faqaan oy showraan huwa raabicuhum waxay showrayaan oy faqayaan xaal huwa isagu alle raabicuhum koodii afareeyo uu yahay saddex waaye markay saddex faqaan oy showrayaan rabbi unbaa afareeyo muxuu ku afareeyaana bilcilmi alimaamu dabari wuxuu yidhi ilaa huwa raabicuhum bimacnaa mushaahiduhum waa midkii arkaayo goobjoog u ah bicilmihi ayuu kula joogaa cilmi ogaalkiisa wa huwa calaa carshihi ilaahayna carshiga uu ka sarreeyaa isagoo carshiga ka sarreeyaa cilmigiisa meeluu ka maqan yahay ma leh abu jacfar dabari aayadda sidaas u fasiray imaam axmed markii la weydiiyey ee la yidhi aayaddan ka waran dad baa waxay dhahayaan saddex hadday meel ku faqaysa ilaahay baa afareeyo shan lix ilaahay baa ku ah waa idinla jiraa ayaana la leeyahay aayaddan ay leedahay ka waran markaasuu wuxuu yidhi aayadda horaanteeda iyo aakhirkeeda akhri alam tara alam tara ana allaha yaclamu bay ku bilaabatay in allaha bikulli shayin caliimunna waa ku dhammaatay waa cilmi marka ilaahay afar wuxuu nagu noogu nagu afareeyaa cilmi wuxuu nagu lixeeyaa cilmi maahan ilaahay subxaanahu watacaala meel kasta inuu joogo oo daatada rabbi ay meel kasta joogto ma ahan sidaas maa waana tafsiirka marka imaam axmedna uu ku fasiray ibnu jariir idabarina waa kaa mufasiriinta dhan aayaddan markay marayaanna ay bilcilmi bay dhahaan ayb ijmaaca marka muslimiintana in laga leexdo sax ma aha walaa khamsatin wamaa yakuunu ma ahaado min najwaa khamsatin shan faqood ma dhaco ilaa huwa alle saadisuhum xaal uu yahay unbuu dhacaa isagoo lix ku ah alle walaa adnaa wax ka yar min dalika kaagaa walaa aktara ka badan min dalika kaagaas ka badanna faqood ma dhaco ilaa huwa alle macahum la jirkooda xaal uu yahay aynamaa meel kastoo kaanuu ay ahaadaan uma markaa dabadeed yunabi-uhum alla waa ugu qabrayaa bimaa kii camiluu ay sameeyeen yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha in allaha alla bikulli shayin shay dhammaantii caliimun kii ku ogaal badan alam tara ila aladiina nuhuu can innajwaa uma yacuuduuna limaa nuhuu canhu wayatanaajawna bilithmi waalcudwaani wamacsiyati rasuul yahuudda iyo munaafiqiinta ayaa markay intay faqaan waafaqi jireen dhexdooda muminiintay gaar ka noqon jireen muminiintay fiirfiirin jireen iyagoo raba inay murug geliyaan siay muminiintii marka u murugoodaan ayb markaasay yahuuddu markay nebiga la hadlayaanna ama ay salaamayaanna waxay dhihi jireen assaamu calayka mowt korkaaga ha ku asiibo dhimo sidaabay dhihi jireen markaasuu nebigana wacalaykum un iska dhihi jiray markaasay waxay iyagu isdhihi jireen yahuudda haddii uu nebi yahay waxbaa idinku dhici doono mar haddii uunan waxba idinku dhicin nebi inuusan ahaynay tusee waxaasay marka isku akrin jireen taabuu marka rabbi ka waramayaay wuxuu yihi alle alam tara miyaadan arkin ila ladiina kuwii nuhuu laga reebay caninajwaa faqa laga reebay inay faqaan gaar u faqaan uma markaa dabadeed yacuuduuna noqonayeen limaa kii u noqonayeen nuhuu laga reebay canhu xaggiisa wayatanaajawna faqayaan bilithmi dembiga ku faqayo waalcudwaani collaytan ku faqayo waxay u faqayaan marka waa ithmi dembi iyo collaytan iyo wa macsiyati rasuuli rasuulka caasintiisa wa idaa haddii jaa-uuka ay kuu yimaadaanna kuwaa yahuudda xayowka way ku salaamayaan bimaa bay kugu salaamayaan lam yuxayika uunan kugu salaamin bihi maagaba allaahu alle uunan kugu salaamin ee ilaahay assalaamu calayka ayuu kugu salaamay ama yacni uu kuu jideeyey iyaguna assaamu calayka ayay ku dhahayaan wayaquuluuna waxay dhahayaan fii anfusihim nafahooda dhexdooda waxay ka dhahayaan lowlaa yucadibuna allaahu hallaa maa yucadibuna allaahu alla mauna cadaabo bimaa naquulu waxaan dhahayna darteed muu ilaahay nagu cadaabo hadduu nebi yahay isaga saasay ujeedaan marka xasbuhum waxaa ku filani jahannamu jahanamo weeyaan yaslowna way gelayaan haa jahannamadii bay gelayaan fa bi-sa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado almaqsuusu bidami hiya waa jahanamadaas ayb qoladan marka faqoodiina sidaabaa laga tilmaamay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dadku inay dembi dembi inay ku faqaan ay ku showraan ama ay ku koodaan intay kood sameeyaan ay markaa yacni iyagoo dembi iyo ismi ku koodayo ama cudwaan qof muslima ama qof aan dembi gelin in la collaysto un rasuulka in la caasiyo kuwa intay hoos warka iskugu dhigaan waxaa ku showrayo waa laga reebay ama muslim ha ahaado ama gaal ha ahaado aayadda inkastoo munaafiqiinta iyo yahuudda ay ka waramayso muslimiinta laftooda marka wax xun inay ku tashtaan lama ogola laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas aan soo marnin marka haddii la faqayo marka war fiican qof wax loo qabto miskiin wax la siiyo dad meel dagaal iyo uu ka jiray is afgaran waa oo lasoo xalliyo waxyaabahaas oo kale marka in loo laysu kaalmaysto loo faqo yaa ayuha aladiina aamanuu ida tanaajaytum falaa tatanaajuu bilismi waalcudwaan mu'miniintii marka waa kan yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa haddii tanaajaytum aada faqaysaan falaa tatanaajow ha faqinina bilismi dembi ha ku faqinina waalcudwaani collaytan ha ku faqinina oo ha ku koodina wa macsiyati rasuuli rasuulka caasintiisa ha ku faqinina wa tanaajow faqa oo kooda bilbiri shay samafal ahoo khayr khayrka ku faqa wataqwa alla kacabsiga ku faqa oo inaad alla kacabsi isu dardaarantaan ood khayr isu dardaarantaan wataqu llaha alla ka cabsada alladii allihii oo tuxsharuuna ilayhi laydiin soo xashininayo o laydiin soo ururinayo ayib meeshaana marka muuminiintiina sidaan ayaa lagu tababaray mar haddii faq iyo gaalo iyo laga sheekeeyey muuminiintii laftoodii marka waxaa la leeyahay haddaad faqaysaan dembi iska ilaaliya cudwaan iyo collaytan iyo hala imaaninina khayr iyo samafal iyo alla kacabsi ku tashta oo markaa yacnii ku wada hadla inamaa wax kale ma aane annajwaa faqu min ashaydaani shaydaan xaggiisa ayuu ka ahaaday ama min tasyiini shaydaani shaydaan qurxintiisuu ka ahaaday muxuu sidaa u yeelayaa liyaxsuna inuu murug galo inuu murgo aladiina kuwii inay murgaan aamanuu rumeeyey wuxuu sidaa u yeelayaa mu'miniin inay murugto unbuu rabaa waayo qofku markay laba meel ku sheekaysanayso hoos ay warka iskugu dhigayaan qofka saddexaad wuxuu isleeyahay armay adiga kaa sheekaysan rabaan waxbaa ku dhalanayo suu-u danni iyo mala xun iyo ayaa ku dhalanayo weliba haddii waqtigu waqti xun uu yahayna kumaba sii jirtaba dad meel uu ku shirsan oo ma indhaha adiga kugu soo godaya iyo markaad aragto talow dadkan markay ugu yar tahay waa ku xamanayaan aada is leedahay haddii aadan isdhihin armayba ku dili rabaanba ayb taas marka shaydaankii baa murug qofka muuminka qalbigiisa ku gelinayo saa darteed waa lays hayeelina sidaa walidalika sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam waxay tahay laa yatanaaja thnaani duna duuna thaalithin saddex nin markay meel joogaan laba yaynan isla faqin midka saddexaad intay ka tagaan waayo shaydaana murug gelinaya waa inaynan marka laba gaar aynan u faqin hadday afar noqdaan laba waa iska sheekaysan karaan ninkani ninkan kale ayaa wehel u noqonayo qalbigiisa iyo dhisay ayib ta kale wuxuu isleeyada meesha kaligaa kuma tiido adiga kaligaa kollaba lagu tasha maayana waa ka fududaynaya dhibka awal haye dhibkii haye waxaa la mida marka culimadu ay yidhaahdaan luqad ounan aqoonin marka lagu hadlo saddex nin waayo meelay isla fadhiyaan labo maba laga teginba ninkan laba kamida laakiin luqad waxay ku hadleen ninkaan uunan fahmaynin hal xaba kama fahmayo ninkaasi waa laga faqay faqu macnaha laga fiirinaa ma ahane jirku meesha uu joogo iyo la fiirin maayo soo ma garanin waayo qofkan hadda yaan laga tegin waxaa loo leeyahay waxaad sheegaysaan ma maqlaayo haddana wuxuunan maqlaynin unbay u dhigan tahay ciladuna waa iidaa qofkan yaa la dhibin dhibkiina halkan waa ka jiraa ayb walaysa ma markaa liyaxzuna aladiina aamanuu liyaxzuna yacnii inuu murgo aladiina kuwii ay murgaan aamanuu rumeeyey ayb sidaa u weeyaan marka najwaaga iyo faqu shaydaan xaggiisuu ka ahaaday wuxuuna u qurxinayaa shaydaanka inuu mu'miniintu ay murgaan ayb liyaxzuna aladiina aamanuu waxaa marka uu ugu qurxinayo walaysa ma ahaanin tanaajiga faqu ma ahaanin bidaarihim kii dhibaya iyaga shay-an shay kii u dhibaya ma ahaanin ilaa biidni illaahi ilaahay idinkiisa un ma ahaanin wa cala llaahi alla korkii un falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniintii alla un ha tala saarteen marka walaysa bidaarihim laysada ismigeeda tanaajiga waa laga dhigi karaa walaysa shaydaanku ma ahaaninna waa la dhihi karaa bidaarihim mu'miniinta kii dhibaya ma ahaanin shay-an ku dhibaya ma aha wax uu ku dhibi kara male ilaa biidni illaahi ilaahay idinkiisa inuu idmo uun ma ahanin oo idinka alle inuu la jiro uun ma ahanin wacala allaahi alle korkiisa un falyatawakala tala saarteen almu'minuuna mu'miniintii yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa qiila lakum haddii la idiin yiraahdo tafasaxuu waasiciya fi lmajaalisi fadhiyaalka fafsaxuu waasiciya yafsaxillaahu alla waasiciye lakum idinka idiin waasiciye waidaa haddii qiila la yiraahdo oo la ydiin dhaho unshuzuu kor noqda kaca fanshuzuu kaca markaa yarfac illaahu ilaahay kor yeelee aladiina kuwii aamanuu rumeeyey minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin iyo waladiina kuwii ilaahay kor yeelee uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey darajaatin kor yeele kuwaa iyaga wallaahu alleh bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan khabiirun kii hoos u og waayo alle guntooda hoose aayadan aadaabu lmajlis haddii majlis la fadhiyo qof uu yimaado in qofku uunan dhihin iga kac meeshan ee uu la cariirsado ama yacni waxaan ujeedaa in laysu durko oo qofkaa marka boos looga soo saaro meeshaas aayaddana waxaa la yidhaahdaa nabiga sal ll l slam ahlu beder waa karaameey jiray muhaajiriin iyo ansaar maalin baa dad baa yimaadeen waa laga soo hormaray ahlu beder fadhigii baa looga soo hormaray nebiga hortiisay istaageen way salaameen nebiga salaamtii buu ka radiyey qoomkii bay haddana salaameen way ka radiyeen salaamtii fa qaamuu calaa arjulihim waa iska istaageen marka ile boos ma haystaane yantadiruuna iyagoo sugaya an yuwasaca lahum in loo waasiciyo looma waasicinin arrintaa nebigu way dhibtay sala allahu calayhi wasalam markaabuu wuxuu yidhi dadkii dhinacyada ka fadhiya qum yaa fulaan hebelow istaag wa anta yaa fulaan hebelow adna istaag fa aqaama min almajlisi wuxuu ka kiciyey biqadri nafari aladiina qaamuu bayna yadayhi intii taagnayd tira la eg ayuu kiciyey oo dadkii taagnaayo reer beder tira la eg fashaqa dalika calaa man uqiima min majlisihi kuwii fadhiga laga kiciyay arrintaa way dhibtay nebiguna wuxuu ka wacarafa nabiyu sal l slam alkaraahiyata fii wujuuhihim karaahada ayuu wejigooda ka arkay aayadan buu alla soo dejiyo xoogaa halaysu sisikado sidaa hala yeelo oo in markaa yani aan layska kicinin laakiin laysku sisikado yaa ayuha oy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa qiila lakum haddii la idiin dhaho tafasaxuu waasiciya fi lmajaalisi fadhiyaalka dhexdooda waasiciya fafsaxuu waasiciya yafsax illaahu lakum ilaahay idin waasiciya idinkana ayb yafsax illaahu alla waasiciye lakum idinka idiin waasiciye majaalistii jannada iyo kuwii khayrka lahaa buu rabbi idiin waasicinayaa wa idaa haddii qiila la yiraahdo unshuzuu kaca kor noqda fanshuzuu kaca oo kor noqda ahlulmadiine iyo shaam iyo caasim iyo waxay aqriyeen fanshuzuu waidaa qiilawaidaa qiila nshuzuu fanshuzuu inta kalena waxay akhriyeen waidaa qiila nshizuu fanshizuu waa laba luqa waayo waana isku macno meeshiina ka kaca ay irtaficuu can mawaadicikum xataa tuwasicuu liikhwaanikum saaad walaalihiin ugu waasicisaan waxaa kaloo lagu macneeyaa waidaa qiila nshuzuu kaca oo jihaadkii ama salaada u kaca haddii la idin yiraa kaca oo u kaca yarfac illaahu ilaahay kor yeelay aladiina kuwii aamanuu rumeeyey minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin daacadii rasuulka ay adeeceen buu ku koryeelayaa waaladiina kuwiina alla waa koryeelayaa uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey mu'miniinta ah darajaatin buu kor u qaadaa waxaa laga qaatay marka muuminka caalimka ah iyo muuminka aan caalimka ahayn muuminka caalimkaa darajaad badan fadli badan labadaba waa la kor yeelayaa laakiin muuminka caalimkaa fadli badan oo isaga ummadana waxbuu u haayaa ee nafsadiisiina da wou anfacayaa wallaahu alle bimaa tacmaluuna waxaaad samaynaysaan khabiirun hooskii u og weeyaan alle yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa haddii naajaytum aada la faqaysaan alrasuula rasuulka faqadimuu hormariya bayna yaday najwaakum faqiina ka hor sadaqatan sadaqa hormariya dalika kaagaas baa khayrun lakum idiin khayr badan wa adharu idiin dahirnaan badan fain lam tajiduu haddaynan helaynin fa ina allaha alla gafuurun mid dembi dhaafid badan waayo raxiimun oo naxariis badan aayaddan marka ibnu cabaas wuxuu leeyahay dadka nebiga su-aal bay ku badiyeen wadalika ana annaasa sa'aluu rasuula allahi sal l slama su-aashay ka badiyeen wa akharuu waa ku badiyeen xataa shaquu calayhi ilaa ay markaa korkiisa ay marka ku dhib ay ku noqdaan ayb faaraada allahu alla wuxuu doonay an yukafifa calaa nabiyihi ilaahay wuxuu doonay inuu nabigiisa ka fududeeyo wayuthabitahum iyagana xoogaa socodkooda iyo orodkooda iyo imaatinkooda badan in xoogaa la yar hakiyo ayb wayardacahum wuxuu doonay marka inuu ka joojiyo can dalika arrinkaana laga celiyo fa amarahum wuxuu amray an yuqadimuu sadaqatan sadaqa keena markaad rabtaan inaad nebiga la faqdaan masa miskiin wax siiya markaa waad la faqaysaan dadkii marka lacagta lahaa ee xoolaha haystay arrintaa ku yar adkaatay siday ugu adkaanaysaana waxay tahay iyagaa dadkii wax haystay waay kuwa kale oo aan wax helaynin iyaga fain lam tajiduu fa ina allaha gafuurun raxiimun a la yidhi kuwan laakiin iyaga mar walba waxaa laga rabaa inay lacag bixiyaan wax sii sadaqeeyaan arrintii marka way ku adkaatay bani aadamkuna waa maal jecel yahay maalka haddii lagu yihaha maalin walba wax yar bixi intaas ood maalkiina ka badatay maxay tahay unbaad leedahay maalkan ma la wadaa un waqti la istaajinaya oo la joojinaya maleh miyaa yaad leedahay nacam waxaad arkaysaa zakada qof yacni maalkiisu tirada ka batay meeqaa zaka igu waajibtay intaas markaad tiraahdid maalka badan ma fiirinayo war waxaanoo xoolaa maa la bixinaa buu leeyahay nacam inta ilaahay adiga kugu deeqay ka waran nacam wixii lagu siiyeybaa waxaa laga rabaa boqolkiiba laba iyo bar boqolkiiba laba iyo bar sagaashan iyo toddobo iyo bar adigii baa lagu reebay sagaashan iyo toddobo iyo baraa kugu yar ka waran labadaas iyo barkaabaa meel buuxinaysaad qabtaa de labadii iyo barkiina adig unbaa lagu keydiyo jannaa yaa inaad ku gashan la rabaa oo ilaahay baa kuu barbaarinayo oo kuu korinayo haddana bani aadamka qalbigiisa maal jacaylka iskaga jiro arrintan marka taasaa lagu joojiyey marka maadaama ay maal maal dadku ay rabaan oo buqli maalka ay kaga sugan yihiin ayaa la yidhi nebiga ma rabtaan inaad su-aalaya wax weydiisaan miskiin wax soo siiya markaad la faqaysaan arrintii marka waa ku adkaatay cali ayaa ku dhaqmay baa la yidhioo intuu diinaar ama dirham ayuu soo sadaqaystay markaabuu nebiga u yimid sal ll l slam arrin ka lahaa markii dambena aayadda waaba la nasakhay oo kasoo baxay ayb yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa naajaytum haddii aada idaa naajaytum haddaad faqaysaan arasuula rasuulka aada la faqaysaan faqadimuu hormariya bayna yaday najwaakum faqiina hortiis yacnii ka hor waxaad hormarisaan sadaqatan sadaqo hormariya dalika kaagaasaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan wa adharu dahirnaan badan fain lam tajiduu haddaynan helaynin aydan helin faina allaha alle gafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun oo naxariis badan waay alle yacni fuqarada weyaan iyaga waa la cafina aashfaqtum miyaad baqaysheen an tuqadimuu min an tuqadimuu inaad hormarisaan bayna yaday najwaakum faqiina hortiisa inaad hormarisaan miyaad ka baqaysheen sadaqaatin sadaqaat ibnu cabaas marka aashfaqtum ay abaqiltum miyaad baqaysheen w waxaa kaloo macna ahaan sidaas isaga macna ahaan ugu micneeyey aashfaqtum ma cabsateen waay laakiin luqada marka yani luqatan laga hadlayo aashfaqtum ma cabsateen oo ma faqri iyo gaajo miyaad ka cabsateen haddaad maal bixisaan mar walbood nebiga la faqaysaanba haddaad xoolo bixisaan ma waxaad ka cabsateen faqri iyo gaajo inay idin asiibto aashfaqtum ma cabsateen an tuqadimuu min an tuqadimuu inaad hormarisaan bayna yaday najwaakum faqiina hortii sadaqaatin inaad hormarisaan miyaad kalayaad ka baqaysheen ood ka cabsateen faid lam tafcaluu faid goor lam tafcaluu aydnan samaynin maa umirtum bihi wixii la idin amray wa taaba allaahu alla uu soo noqday calaykum korkiina uu kusoo noqday yacni uu idinka towbad aqbalay oo idinka dhaafay fa aqiimuu haddaba ooga hadday sidaa tahay asalaata salaada waatuu siiya azakaata zakada waadiicuuha deeca allaha alleh iyo warasuulahu rasuulkiisa wallaahu alleh khabiirun mid hoos u og weeyaan bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan marka faid lam tafcaluu wataaba allaahu calaykum haddaydnan sidaa samaynin wataaba allaahu calaykum allana uu idinka idinku soo noqday muxuu idinla soo noqday inuu idinka dhaafay wixii la idinka rabay iyo sadaqadii la idinku waajib yeelay baa la idinka daayey marka rabbi korkiinuu kusoo noqday oo wuxuu ugu soo noqday inuu idinka cafiyey wixii markaa la idin amray haddii sidaa uu rabbi idiin yeelay fa aqiimu salaata salaada kasoo baxa ooga wa aatuu siiya azakaata zakadana siiya oo xuquuq la idinku leeyahay waayo taas ha ka baqaylinina haddaba waadiicuu adeeca allaha alleh iyo warasuulahu rasuulkiisa adeeca wallaahu alleh khabiirun mid hoos u og weeyaan bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan waxaa laga qaadan karaa meeshan dadka bani aadamka haddii la rabo shay in laga gooyo maslaxana ay ummadda ugu jirto wax diintu ay ka hor imaanaysana aynan ahayn bal ay diintu maslaxadaas la jirto ee waxyaabaha looga gooyn karay ka mid tahay tan oo kale haddaad qofka tiraahdid intaasaa lagaa rabaa waxaan maad samaynaysaa haa intaasaa lagaa rabaa waa ka leexanaa wixii waa iska daynayaa jeebka u naxayaa waxyaabaha marka fuqahada qaarkoodna waxay yidhaahdaan waxa la yidhaahdo waxay ku tilmaa qaraama maaliyaha waxaa la yidhaahda ganaaxa oo maaliga ahee lacagta sharciga laftiisa wuu ku jiraan qofka in mararka qaar hadduu wax sameeyo ama nidaamka uu si u khilaafo in lacag la ganaaxo lacagtaasna maslaxadda caamka unbaa unbay iska gelaysaa ganaaxaas marka ku dhacaayo wax badan buu dadka ka joojinaa uu ka celinayaan ayb wax mee nusuus badanna way u daliishadaan dabcan dadkuna zamankan joogo waxaad moodaa arrintaas inay aada iyo aada dhexdooda uga dhaqangelaysa ayb jeebku aaday dadka ugu cabsadaan marka halkaa haddii marka sidaa laga geliyana marka way dhici kartaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamadi waaalihi waaصxaabih